إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duhurnimo ee idaacadda islaamiga al furqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ayaa maanta qarax lagula beegsaday magaalada muqdisho xarakada shabaab ulmujaahidiin iyo dowladda federaalka ayaa ka hadlay weerarkii madaxtooyada magaalada muqdisho waxgarad ku sugan deegaanada puntland ayaa ka hadlay damaca dowladda federaalka ah ee la xiriira in la meel mariyo xeerka qoomoloodka mas-uuliyiinta walaayada bakool ayaa ka hadlay horumarka dacwada ee ka jira wilaayadaas ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay weerar ku qaaday filistiin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga gobolka wajeer dhegeystayaal kala duwan oo ku sugan dalka iyo dibadda ayaa ka aragti dhiibtay weerarkii lagu qaaday hotel villar ros ee ku yaala madaxtooyada magaalada muqdisho inta uu qodobadii warku waaweyna dhegeystayaal haatan u diyaargaroob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
sarkaal ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa maanta qarax waxaa lagula beegsaday magaalada muqdisho xogeyaha maamulka degmada kaxda ee magaalada muqdisho oo magaciisa la yidhaahdo ibraahim muxudiin mucow ayaa xarakada shabaab almujaahidiin maanta qarax waxay kula beegsatay magaalada muqdisho ninkan ayaa waxaa la sheegay in qaraxaasi uu ka badbaaday qaraxa ayaa waxaa laga maqlay deegaanka uu ka dhacay iyo deegaanada kale ee ka durugsan ee magaalada muqdisho intaba horey degmada kaxda iyo degmooyin kale oo muqdisho ka tirsan waxaa uga dhacay weerare ay fulisay xarakada shabaab almujaahidiin kuwa oo saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka ah dhegta dhiiga loogu daray halka kuwo kalena lagu dhaawacay xarakada shabaab almujaahidiin iyo dowladda federaalka ah ayaa ka hadlay weerarkii madaxtooyada muqdisho cabdifataax maxamed qaasim ayaa ka waramaya kadib muddo ku dhowaad afar iyo labaatan saacadood ah oo uu dagaal ka socday gudaha xarunta madaxtooyada ee muqdisho waxaa habeenkii xalay warar soo saaray xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo dowladda federaalka war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha dowladda federaalka kasoo gaaray weerarka waxaa lagu sheegay in ciidamada mujaahidiintu fashiliyeen iskudayo badan oo ay sameeyeen kuna doonayeen inay dib ugula wareegaan xarumihii laga qabsaday taas oo keentay in maalin iyo habeen gacanta lagu hayayo dhismayaal ka tirsan madaxtooyada waxaana war-saxaafadeedka lagu caddeeyey inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha dowladda federaalka waxaana lagu yidhi khasaaraha cadowga soo gaaray inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyey waa konton iyo laba dhimasho ah iyo soddon iyo sagaal dhaawac ah khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee cadowga soo gaaray ayaa isugu jira wasiiro wasiir ku-xigeenno wasiiru dowlayaal agaasimayaal la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda ah saraakiil ciidan iyo askar intaba waxa kale oo jira burbur lixaad leh oo soo gaaray dhismayaashii cadowga ee la weeraray xafiisyadoodii iyo gaadiidkii ay isticmaalayeen qaar ka mid ah ciidamadii mujaahidiinta ahaa ee ka qayb qaatay weerarka ayaa si nabadgelyo ah ugu soo laabtay goobihii ay ka duulaan tageen halka qaar kale ay ku shahiideen howlgalka waxaana allah weydiisanaynaa inuu kuwa shahiiday shahaadada ka aqbalo kuna sugo dariiqa jihaadka ee ay ku taagan yihiin ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegtay inay u dagaalamayso dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo inay dhammaan dholalka muslimiinta ka xoreyso shisheeyaha iyo dowladda federaalka waxaana ay mar kale ku celisay dalabkeedii ahaa in dadka muslimiintihii ay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada dowladda federaalka iyo shisheeyaha dhanka kale afhayeen u hadlayay booliiska dowladda federaalk ayaa isaga uu niyajab fara badan ka muuqdo si aada u kooban uga hadlay weerarkii madaxtooyada waxa uu sheegay inuu soo dhammaaday kadib ku dhowaad muddo afar iyo labaatan saacadood ah oo uu socday waxa uu intaasi ku daray in shan iyo toban ay uga dhinteen dhankooda sida uu hadalka u dhigay waxaana uu saxaafadda ka diiday inay su-aalo weydiiyaan saameyn iyo hadalhayn badan ayaa ka dhalatay weerarka madaxtooyada waxa uu baajiyey kulan labada aqal ee baarlamaanka ay yeelan lahaayeen islamarkaana dhici lahaa maalintii shalay sidoo kale waxaa baaqatay xaflad ka dhici lahayd tiyaatarka oo ay ka qaybgeli lahaayeen madax badan oo ka tirsan dowladda federaalka sida uu sheegay mid ka mid ah agaasimayaashii xafladda
madax badan oo aan xusumaad u dirnay inta xafladda socotay waxaan marba mar ka dambeeya hadlayna madaxdii ay ahayd inay ka soo qayb galaan xafladda khudbado ka jeediyaan laakiin musiibada dhacday darteed waxay go-aansadeen inay ka dhigaan afarta iyo shanta bisha december si dowladda federaalka ay u qariso fashilka saameynta uu ku reebay weerarkii madaxtooyada xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayaa waxaa shalay gelinkii dambe iyada oo gurigiisu xabaddu ay ka dhacayso laga qaybgeliyey kulan lagu qabtay mid ka mid ah xarumaha ka fog madaxtooyada ee aadka loo ilaaliyo waxaana wejiga xasan sheekh maxamuud laga dheehanayay walwal fara badan iyo inuu wakhtiyada qaar aada isaga raadinayay qosol iyo farxad kaas ahaan gurigiisa burbur xooggan ayaa ka soo gaaray howlgalka saxaafaddana waxaa loo diiday inay galaan madaxtooyada maadaama la sheegay in howlgalkii uu soo dhammaaday iyada oo laga baqayo inay sawiro ka soo qaadaan burburkaasi mid ka mid ah ciidamadii xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee fuliyey weerarka gaar ahaan raggii qaabilsanaa garnaylada garbaha laga gano ayaa ka waramay beegsigoodii guriga xasan sheekh maxamuud marka laga yimaado daarihii kale ee ay ka dagaalamayeen sida villa ros xabad ayaa ku bilownay markii xabadda ku bilownay guda ayaa u galnay guda baktiyaal iyo waxaa kaalay iyo gawaare burbursan iyo guriga burburay markaas ka baad waxaa saban la beegsanay madaxtooye madaxtooyada si toose aadee lu beegsaday guryaalkii iyo meeshii qayinkii deganaay ayaa si toose lu beegsaday haa anaa ku beegsaday si aadi aad laahaysa ayaa ula beegsaday madaxtooye aan ku dhuftay waxay ku dhaceen gurigii qaayinkan lahaa dhaarta beentaa ku dhaartay tooskiis ayaa ku dhaceen kor ayaan ka fiirinaya horta maadada koowaad anaa ku bilaabo muddo may dhalaaysa gaaladii ka dhaaratay may ka dhaaratay na dhaarteen ka dhaarden dhaartay ka dhaarden adag
siyaasiyiinta iyo saraakiisha ammaanka ee taabacsan dowladda federaalka waxay isku raacsan yihiin inay fadeexad weyn tahay in xilligan ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar ka dhex fuliso gudaha madaxtooyada oo ah halka ugu ilaalada badan xarumaha dowladda federaalka cabdisalaam guuleed oo soo noqday taliyaha b s t ayaa ka mid a ragga aadka uga walaacsan weerarka waxa weeye walaale waa waa waa ognahay dagaalku inuu meesha ka socdo waana wax runtii xanuun iyo dhibaato badan waa wax dhibaatada ay geysanaysa waxaa ka daran meesha wax ka dhacayaan iyo siday wax u dhacayaan dabcan xogo badanaa weli naga maqan oonaan ogeyn sida wax u jiraan iyo sida wax u dhaceen laakiin in meeshaas weerar ka dhaco oo aan ognahay sida loo ilaaliyo iyo xayndaabyada ku xiran iyo jeekbointiyadeeda waxaan isleeyahay su-aalo badanaan in laisweydiiyo u baahan howlgalkii iyo duulaankii ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaaday madaxtooyada muqdisho ayaa la aaminsan yahay inay ku soo beegtay waqti munaasab ah iyada oo indhaha beesha caalamka tustay inuusan waxba ahayn xasan sheekh maxamuud mana jirin dowlado fara badan oo kasoo tacsiyeeyey weerarkii madaxtooyo marka laga reebo taliska ciidamada shisheeye ee fadhigoodu yahay xalane lana baxay atmis isku soo wada duuba weerarkan ayaa ah kii afraad oo uu halis ku galo xasan sheekh maxamuud isaga oo madaxweyne ah afartii sannadood ee hore ee uu hogaaminayay dowladda federaalka waxaa madaxtooyada loogu galay muddo laba goor ah waxaa kale oo isla xilligaasi lagu weeraray hotel jaziira halka weerarkii afaraad ee uu halis ku galo uu ahaa kii toddobaadkan lagu beegsaday gurigiisa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere ayaa xero tababar loogu soo gebagabeynayay muddo dhowr bilood laga joogo ka sheegay inay xasan sheekh maxamuud ka qaban doonaan dadka muslimiinta ah waxgaradka ku sugan deegaanada puntland ayaa waxay ka hadleen damca dowladda federaalka ah ee la xiriira in la meel mariyo xeerka qowmoloodka waxa ay sheegeen in dadka la soo golo joogsaday amaba ku hadaaqaya in la meel marinayo xeerkan foosha xun aysan muslimiin ahayn maxamed axmed oo ka mid ah odayaasha ku dhaqan puntland ayaa isagoo saxaafadda la hadlayay wuxuu sheegay in warka ka yimid dhanka dowladda federaalka uu yahay mid aad looga xumaado islamarkaasina aan loo dulqaadan karin waxa uu dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ku booriyey in ay hurdada ka kacaan oo loo baahan yahay inay ka hor yimaadaan tillaabooyin gurcan ee dowladda federaalka ah ay waddo intaas ku dar ayaa waxa weeye oo la leeyahay waxaa laga keenay baarlamaanka waxaa la horgeynayaa in raggu isguursado gabdhuhuna isguursadaan acuudu billaahi min ashaydaani rajiim arrintaa dadka wada wax gaalaa waxaa wada islaan ma wadi karo waxaan ka codsanaynaa dadka islaamka ah inay arrintaa ka waantoobaan meelna looga soo wada jeesto culimmadu ka hadasho waxgaradku ka hadlaan ilaah baanu ka magan gallay arrintaas waxaan leenahay wixii wadana baarlamaankii hore baan ogahay anigu in la geeyey hadda ka hor arrintaa jinsiga ah rag baan waxa weeye waxaas wax soconaya maa dad islaamaynu nahay nin walba qabri cidla ah baa la geynayaa laba mitir ah ilaahay dadku ha ka baqeen xeerka qowmoloodka ayaa waxa uu horyaallaa baarlamaanka federaalka ah waxaan u diyaargaroobayaa in uu meel mariyo haddii ay u suuro gasho mas-uuliyiinta walaayadda bokool ayaa waxay ka hadleen horumarka dacwada ee ka jira walaayadaas maxamed ciise ayaa ka warramaya munaasabada lagu dardirgelinayey sida loo horumarin lahaa dacwada ayaa ka hadlay culimo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee bakool iyo waxgaradka bulshada arrimahaasi ku aadan dacwada iyo horumarkeeda waxaa ka hadlaya malaaqa beesha hadame malaaq cabdulaahi maxamed yare nambar kow horta in dugsiyada baadiyada hoogga la saara macdishe macalin tayalena lanjeey macalinkaas markan unig kastoos walandhakaw waalidyeyn ardayda kuma nagada amba balaanmayd nagatay amba awka nagado mida kale ani dadka odayaalka isa horlan sheegi horey shaqwiin mahaynayoon shaqilan weelo ummati dacwada yoo geysyan lankasta dadkiisha ini dacwad deerti ini kale usigla kale xisaabtan wajazaakumullah dhanka kale waxgaradka ayaa iyagana dhankooda ka hadlay idaadan islaamku lee khayrka badan meelideert ee dadkan waraabiahayta meelindeer inila deersay ciidankana nagana hata gobolkan bakool lama meelood bes ay ku furanta magaaladan ina tahay buururle laakiin meelii arday ma arnaya deertii eedalan ka gaboobay meelay kulena waahidi ma arnaya kuley deeraso yan arday sabakda deertoonan kuley ma arnaya kuley eedalan ka gaboobay moobelaa yaala ku dhuunsadahay wal kasta lama meel kasta ka dhuunsadahay walaahi faa'iidaha kuma thimaarti ma arnaya arag ahayna maalin kasta bilaante sheegahay salana ari saarti idaada saarti heliley walaahi gaalada arday qashinkii nijaastii wadii arday marka banaanka laka tuuray eedalan ka gaboobay horta ma arnaya idaacadan islaamiga kuley inionat horta meel kasta ma arnaya lakafaafi
wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa mar walba la dardargeliyaa dacwada diineed iyo kor u qaadida aqoonta bulshada ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxay weer ku qadeen filistiin ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaan hoostaga gobolka wajeer weerarka ayaa ka dhacay deegaanka konton oo ka tirsan qorof xaraar oo wajeer hoostaga faahfaahin dheeriya kama inaan helin wixii khasaare ayaa ka dhashay dhegeystayaal kala duwan oo ku sugan dalka iyo dibaddaba ayaa ka aragti dhiibtay weerarkii lagu qaaday hotel villa ros oo ku yaala madaxtooyada muqdisho mahad cubeyd ayaa ka warramaya dhegaystayaashan oo ku sugan dalka iyo dibaddiisa ayaa ka hadlay weerarkii lagu qaaday hotel villa rose iyo xarunta madaxtooyada ee muqdisho oo ah halkii looga arriminayay dowladda federaalka waxay bogaadiyeen islamarkaana si wada jir ah aada ugu soo dhoweeyeen weerarka guulaystay ee wax ku dhow afar iyo labaatan saacadood ka socday gudaha villa rose iyo aagga madaxtooyada waana kuwan qaar ka mid ah oo ka hadlaya arrintaas
jasaakum allahu khayran waaxsan allahu ilaykum wabaarak allahu fiikum camaliyadaasi waa camaliyo barakaysan qulubteena yuu allah subxaana wa tacaala ku shaafiye aad baan usoo dhoweynaynaa waan bogaadinaynaa marka ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa ku mahadsan haddii aynu qaadanno amarka ilaahay subxaanah wa tacaala iyo waxa uu naga doonaya oo aan samayno ilaahay subxaanah wa tacaala waxa saaka dhacay ee xalay iyo iyo wax lamid ayuu alle subxaanahu watacaala tusayaa muslimiinta ilaahay awooddiisa iyo xikmadiisa iyo quwadiisa qudradiis ayay ku ahaata waxa dhacayo quwadeena ma aha quwadda maxaa layihahda daa'ifaadka muslimiinta iyo jeeska islaamka ma aha laakiin alle subxaanahu watacaala markay isku dhiibeen oo ay qaateen ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu doonayo allabuu guuleeyey sidoo kale qaar iyaga ka mid ah ayaa waxay yidhaahdeen halkan waxaan ugu duceynayaa mujaahidiinta suquurta ee ku jiba xiran madaxtooyada ee maanta mujaahidiinta ku takbiirsanayaan madaxtooyada اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك وأيدهم بتأييدك وارفع بهم رايتك وانصر بهم دعوة نبيك يا رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
الحمد لله الحمد لله الحمد لله ilaahi subxaana watacaala waa maadis leh maasha allah ilaahi subxaana watacaala mujaahidiinta la garab galo meel walbay joogaan waa ku faraxsannaha walaahi shucuurta laba saac ilaa la-aankan waa farxad aad dareemaya saa'ida maasha allah maasha allah ilaahi subxaana watacaala ha guuleeya mar walbo islaamka meel walbay joogaan
weerarkii filarose ayaa reebay weydiimo badan oo ku wajahan dowladda federaalka islamarkaana ay aada isula dhex qaadayaan dad badan oo ka tirsan dowladda federaalka ama kuwa ka agdhow halka warkaa dhegeystayaal idinkala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan weerar dhimashay dhaawac ay ku noqdeen malishaad ka tirsan xisaamul amni ayaa ka dhacay dalka yemen wararka aanu ka helin dalka yemen ayaa sheegaya in weerar geystay khasaare isugu jira dhimasho ee dhaawac lala beegsaday maleeshiyaad u daacad ah dowladda imaaraadka carabta kuwa loo yaqaano xisaamul amni weerarka oo ahaa mid loo adeegsaday walxaa qarxa ayaa si gaara waxa uu uga dhacay deegaanka mudiya ee ka tirsan gobolka abyan war rasmi ah oo kasoo baxay mujaahidiinta ansaaru shareeca ee alqaacidada yemen ayaa waxaa lagu faafiyey baraha internetka waxaana lagu sheegay in mas-uuliyadda weerarkaasi iyagu ay leeyihiin iyagoo xaqiijiyey in weerarka uu ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira oo gaaray maleeshiyaadka la beegsaday allah fadligii khasaaro dhimasho iyo dhaawac leh ayaa soo gaaray maleeshiyaadka caloosho dushaqasayaasha ah ee imaaraadka carabta ee ku sugan deegaanka mudiya ee gobolka abyan kadib markii qarax lala egtay ciidamada oo halka ku lugeynayay ayaa waxaa lagu yidhi warka ka soo baxay ansaaru shareeca warka oo dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan duhurnimadan waa inageynta